bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu saaxiibayaal meelba joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaarayo halkan waa radioga snai ee muujadiisu ay tahay siddeetan toddoba dhibic toddoba f m mega hartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada ood dhegeysataan toddobaadkiiba mar barnaamijka toddobaadkan waxaynu diirada ku saari doonaa dhegeystayaal saaxiibayaal kaalinta dhalinyarada magaalada jowhar ay ka qaateen dabaaldega sanad guurada sideedaad ee goortii la aas-aasay maamulka hirshabelle ayaan diirada ku saari doonaa dhalinyaradii qeybta ka ahaa kuwa qurxinta magaalada iyo arrimaha bulshada ka waday muddooyinka toddobaadka ah ee loo dabaaldegayay sanad guurada ayaa barnaamijka marti inagu ah sidoo kale barnaamijka waxaynu ku wareysan doonaa agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada u qaabilsan arrimaha warbaahinta iyo xiriirka dhalinyarada ayaad dhegeysan doontaan wareysi gaar ah uu kaga hadlayo kaalintii dhalinyarada ay ka qaateen dabaaldega sanad guurada sideedaad ee xilligii la yegleelay maamulka hirshabelle ee saaxiibyaal kuusoo durgala socodkii la jaanqaadka barnaamijka dhalinyarada dhirtayaan la shidin dhaca qof kastoo shankeed beer
dalkeenna soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaan la shidin dhaca
barnaamijka dhalinyarada toddobaadkiiba mar xiliyadaani oo kale ayaad ka maqashaan mawjada siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megaartis la socodsiintiisu waa anigoo cabdiftaax axmed ah toddobaadkan sida hordhaca aad ku maqasheenba waxaynu diiradda ku saari doonaa dabaaldegii dad badan ay u riyaaqeen ee xilligii midibada loo aasay maamulka hirshabelle oo laga joogo sanad guurida sideedaad kaalinta ay ka qaateen dhalinyarada iyo ururada bulshada ee ka dhisan magaalada jowhar ayaan diiradda ku saari doonaa barnaamijka dhalinyarada balse ka hor intaynu gudagelin faahfaahinta barnaamijkeena ah dhalinyarada ee toddobaadkan shirka dhalinyarada adduunka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada jiina ee dalkaasi uganda kaasi oo ay ka qayb galeen dhalinyarada dunida qeybaheeda kala duwan ka timid soomaaliya koox ka socotay ayaa qeyb ka ahayd kooxda bandhiga iyo shirkaasiba ka qayb gashay isla markaasina bandhig la taaban kara halkaasi kasoo jeedisay qeybo ka mid ah dhalinyaradii soomaaliyeed ee warbaahinta la hadlay kana qayb galay shirweynaha dhalinyarada dunida ayaa yeedhi sidan
waxaad inoo tahay inaan maanta ka soo qayb galno shirka caalamiga dhallinyarada adduunka ee sanadkan lagu qabanayo magaalada jiinta dalka uganda ka soomaali ahaan waxaan halkan ku soo bandhignay waxyaabo la taaban karo aan is leenahay dhallinyarada adduunka iyo dhallinyarada qaaradda afrikaba oo wadaagi kartiin maadaama dhallinyaradu ka caagan tahay mushkiladaha dunida ka dhacay ayaa halkan waxaa laisugu keenay inay afkaar wadaagaan dhaqamadooda ku soo bandhigaan ka soomaali ahaanna runtii farxaday noo tahay inaan dalkeenna matilno dhallinyarada qaaradda afrika iyo dhallinyarada adduunkana aan wax la qaybsanno dalkeena hooya halkaas ku matelno runtii waxaana soo bandhignay dhaqamada aan hidaha iyo dhaqanka u leenahay ee soomaalida hadday noqoto ciyaaraha sidoo kale hadday noqoto cunnada fashionka waxyaabaha kala duwan runtii ardayda east africa jaamacadda east africa waxay ka mid yihiin ardayda mar walba guulo badan ka soo hooya dhaqanka hadday noqoto ee ku tartamaan badanaa qaaradda africa insha allah hadduu alle markaana waxaan rajaynaynaa inaan guulaysanno runtii dadkii daawaday daawashada u yimid ee waddamada kalena way u rayaaqeen ciyaarta aan soo bandhignay iyo maaragtay dhaqankeena suuban hadduu alle insha allah aadaa umaasantii shirweynaha dhalinyarada dunida ayaa diiradda lagu saaraa xaaladaha dhalinyarada iyo guud ahaanba xaaladaha dalalka ay kasoo jeedaan ee dhalinyaradu ay kula nool yihiin sidoo kale fantasiyo kala duwan ayaa lagu soo bandhigaa madasha sanadka lagu qabanayo shirweynaha dhalinyarada adduunka markana aynu usoo laabano mawduucii gaarka ahaa ee barnaamijkeena dhalinyarada dhalinyarada intooda badan ee ku nool magaalada tani johar ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay hadalhayeen qaabka loo abaabulay munaasabada sanad guurada sideedaad ee markaasi maamulka hirshabelle sidoo kale dhalinyarada xaafadda kulmis ayaa qeyb ka ahaa kuwa tilaabooyin kala duwan oo arrimo dhalinyaro ah ka sameeyey magaaladan qeybo ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada ayaa dhirta ku tiilay waxa ay ka sameeyeen in la rinjiyeeyo sidoo kale waxa ay caleemo iyo waxyaabo qurxin ah oo muujinaya dabaaldega sanadguurada sideedaad ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada tani jowhar liibaan maxamed aadan oo ka mid ah dhalinyaradii howlahaasi waday qeyb ka mid ah islamarkaasina abaabulkooda lahaa kaalinta dhalinyarada ee dabaaldega iyo dib u soo celinta bilicda magaalada tani jowhar ayaanu waraysigaani la yeelanay
magacayga waa liibaan maxamed aadan oo loo yaqaano olofey juurud aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan maanta igu casuumo mid ka mid ah wariyaasha ka shaqeeya magaalada joora ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle cabdifataax maclow waan dhabahay waa mahadsan tahay mawduuca toddobaadkan liibaan aan ka hadlayn waxa waaye kaalinta dhalinyarada ay ka qaateen munaasabadii weyneed ee sideed sana guurada hirshabeelle ka dhalinyaro xaafadda kulmis ahaan idinku kaalintee kaga jirteen walaahi aniga waxaan dhihi karaa kaalinta kuwa uga jirnaa maxaa yeelay markii doorashada markii ay xafladda soo dhoweed waxyaalaha aad ugu qaban qaabad badan aan sameyno waxaa kamid ahaa inaan qurxino laamiyada calamadii inaan soo iibsano ama gudi ama dhanka dowladda naga imaadaan oon ku xirno baalayaalkii geedihii maga xaafadihii waxaan kaloo aad iyo aad aan kaalin aga qaadan waxaa kamid a in dadka caanka ah aan kusoo dhaweyno magaalada joor ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle tiktoker hadis noqdo hadduu fanaan noqdo hadii ama wafdi ka socdo oo u imaaday xafladda hadday noqdaan ama dad dowladda oo ka tirsan oo heer federaal iyo heer state heer hirshabeelle oo ahaa inaan soo dhaweyno aad iyo aadaan usoo dhaweynay maasha allah habeenkiina waxawaa aad iyo aadan u qurxinay hadday noqoto qabanqaabada ama hadday noqoto soo buuxin soo soo buuxdhifayaalka xafladda meesha ee goobta ay ka dhaceysay aad iyo aadaan ugu walimaan anagoo weliba aan sidan calamadii hirshabeelle waayahay dhalinyarada xaafadda kulmis waxaa noogu maqaalo ah in meelo magaalada ka mid ah la cadeeyey geedihii iyo buundadii ilaa iyo xaafadda horseed idinku sidoo kale tartan la qabtay oo kubadda cagta ah tartamadaasi qeyb ma ka ahdeen ha maasha allah waan ku jirnay isla tartankaasi qeyb waxaan ka qaadanay qeybta ukunta dhanka gabdhaha anagaa qaadanay ka xaafad ahaan xaafadda kulmis xirig jiid haddoo noqdo anagaa qaadanay hadday noqoto dherjibis anagaa qaadanay hadday noqoto orod intaba anagaa qaadanay waayahay bal ka waran maxaad is leedahay sanadkan sanadihii hore way kaga duwan tahay dabaaldega sanad guurada oo kaalinta dhalinyarada ahaan way kaga duwan yihiin wallaahi horta waa run sanadkan iyo sanadihii lasoo dhaafay isku mid maahan maxaa yeelay sanadkani waxaan waxaan muujinay ka dhalinyaro ahaan degmada joor ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan muujinay in hirshabeelle ay tahay state aada u weyn oo soo jeed ka dhalinya dhalinyaro badan leh oo soo jeedisa wacan oo baraha bulshada hadday noqotaan tiktoga facebookyada meel kasta inaan kasoo muuqan sanadkan anigoo calamadeyna babanayo intaasoo fanaaniin ee isku dagaalan inay hees ee u qaadaan hirshabelle siday u maalaayeen magaalada jowhar anigana aad iyo aadaan ugu soo dhawaan kaalintaas waxaan leeyahay waxaa qaatay dhalinyarada magaalada jowhar ugu dambeyn si ay sanadaha soo socda dhalinyaradu ay noqdaan kuwa isku xiran sidaan oo kalena wax walba uu guuleysta maxaa ugu baaqlay walaa waxaan ugu baaqi lahaa dhalinyarada jowhar ku nool afarta xaafadood ama gebi ahaan statetka hirshabeelle waxaan ugu baaqi lahaa in horta dhalinyaradu ee dadaal wacan ay sameeyaan tantank si qurux badan loolaisku sii diyaariyo maxaa yeelay meelkas waxaa qurxiyo dhalinyaro dalkas waxaa qurxiyo dhalinyaro dalkas waxaa u dhintay dhalinyaro marka aniga heer jowhar ahaan ka xaafad kulmis ahaan waxaan diyaar unahay markasta wax walba oo quseeyo ama farxad gelinayo magaaladan jowhar inaan u garab istaagno aan habeen iyo maalin aan taagnaano aada u mahadsan yahay liibaan maxamed aadan ayuu kaasi ahaa oo inooga hadlayay sida ay dhalinyarada kaalin uga qaateen dabaaldega sanad guurada sideedaad ee goortii la aas aasay maamulka hirshabeelle iyo kaalinta dhalinyarada magaalada jowhar si gaar ah kuwa xaafadda kulmis ay uga qayb qaateen iyo kaalinta ay ku lahayeen markaana kaalinta ay ku lahayeen
Mowekana, mowekana.
wahagaag waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada wuxuu idinkaga imaanayaa radioga isnaayo muqadiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartes mahad axmed cali sow oo ah ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada u qaabilsan arrimaha xiriirka warbaahinta iyo dhalinyarada ayaanu ka wareysanay xaaladda guud ahaaneed ee munaasabadii sanadguurada sideedaad iyo kaalinta dhalinyaradu ay ka qaateen sidoo kalena waxa uu inoogu warbixiyey waxyaabihii dhalinyaradu ay soo bandhigeen iyo weliba guud ahaan wasaaraddu agaasin ahaan kaalinta dhalinyaradu ay ka siiyeen munaasabadaasi waa mahadsan tahay e, magaciigu waa mahad axmed calasow agaasima ku-xigeenka warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada dowladda hirshabelle aada u mahadsan tahay agaasibe sanadani waxaa dhacday munaasabad in badanba diiradda lagu saaray inay ka duwanaato munaasabadihii hore si weynna loo soo agaasimay dadka iyo mataqaanaa bulshadana ay sheegayaan in isbedel wanaagsan ay sameeyeen agaasimka madaxtooyada haddaba anagoo ta aan baqaadeen barnaamijkeen waxaanu kusoo wareysanay bulshada qeybeeda kala duwan si gaara dhalinyarada oo aan weydiinay kaalinta dhalinyarada ay ku leeyihiin munaasabadii ay qabsatay een, ah, hirshabeelle islamarkaasina ahayd munaasabad aada u gelgeshay een, deegaanka oo idin een, ka agaasim ahaan kaalinteed is leedahay dhalinyarada iyo bulshada way ka qayb qaateen munaasabada E, waa mahadsan tahay cabdifitaaxow runtii adduunyadan aynu joogno waxaa loo guuray e, sida aada la socoto isticmaalka aaladda tiktoka runtii hirshabelle horey way uga dhici jireen xaflado lagu weyneynayo sanad guurooyinka ku aasteysan hadba goortii la didibada loo taagay sanadkan waxa ay hirshabelle xafladda shanta oktoobar sideed sano guuradii kasoo wareegatay markii la aas-aasay dowlad goboleedka hirshabelle waxaa in ay ka duunaato sababteeda lahaa haddii aan nahay agaasinka warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada waxaan diiradda saarnay inaan marti kala duwan ku casuunno xafladda gaar ahaan dhallinyarada aadka u isticmaasha aaladda tiktoka oo runtii ah aalad waxtar weyn u leh bulshada waana runtii meel laba siyaaboodba wanaag iyo s- xumaanba ay dadka hadba qofku siduu doono uu ku gudbiyo laakiin dhankeennu waxa ay noo ahayd dhanka wanaagga dhalinta aan keennay ayaana sababteeda lahaa Eh, sidoo kale eh, runtii dhalinyarada ayaan door weyn ku siinay eh, ka qaybgalka xafladaasi maadaama ay boqolkiiba toddobaatan yihiin dhalinyaro iyaga ayaana ahmiyad gooni ah inoo lahaa xafladdu waxa ay ku qabsoontay jawi ka duwan jawiyadii hore ee ku qabsoomi jirtay waxaana xalay ilaa saacaddu waxa ay gaartay afartii habeenimo oo ka dhigan toban saac oo xilliga salaada subax ay ka dhiman tahay hal saac ayay xafladdu soo gabagabowday madaxweynaha dowladda hirshabelle mas-uuliyiin isugu jiro labada gole ee dowladda federaalka soomaaliyeed golaha wasiirada xukuumadda federaalka qaarkood ayaa nagula sugnaa marti kala duwan oo ilaa dalalka caalamka isaga yimid ayaa xafladda goobjoog u ahaa runtii xafladduna aad bay uga duwneyd xafladihii hore ee ina soo maray waxaana taa mahaddeeda leh allah subxaanahu watacaala marka xigtana waxaan uga mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada xafladdaas oo muddo ku howlanaa inay qurux badnaato xafladda waxaan leeyahay horumarka iyo sida quruxda badan ay bulshada soomaaliyeed sawirada lasoo gudbiyey kaga arkeen sababteeda waxaa lahaa dhalinyarada soomaaliyeed oo door weyn ka ciyaaray inay xafladdaasi sidaas u qabsanto aada u mahadsan tahay markaynu kusoo laabano magaalada jowhar waxaa socday muddo toddobaad ah qurxinta wadooyinka in calamo lagu xiro in la rinjiyeeyo in garoomadii loo diyaariyo kubad cag in lagu ciyaaro intaba een, sida muuqatana magaalada waa ay ka qabsameen kaalintaasi yaa khaateed is leedahay Ah, runtii eh, eh, cabdifataaxow marba bilicda magaaladu waxa ay ka qayb qaadataa gudbinta muuqaalka qurxoon ee magaalada maamulka degmada jowhar ayaa u xil saarnaa in wadooyinka la suro calamanka in la qurxiyo eh, afaafka hore magaalada halka loo asteeyey martida kasoo qaybgalaysa xafladda in ay yimaadaan iyo garoomaduba si bulshada iyo dhalintuba ay indhahooda ah, ku arkaan kuna dalxiisaan Ah, dhalinyarada isticmaasha aaladda tiktoka ayaana u diyaarinay goobo badan oo dalxiis ah oo ay wakhtigooda ku qaataan maalmo ayayna nala sii joogi doonaan hadduu allaha awoodda la raalli ka noqdo magaaladu waa magaaladoodii waxaan leenahay mar kale eh, bulshada marti sharafta kala duwan ee xafladda ay nagala soo qayb gashay soo dhowaada waadna ku mahadsantihiin ajiibitaanka aada ajiibtiin codsigaa idiin soo dirnay waayahay een, qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka aynu soo gaarinay markan waxaan kusoo laaban doonaa ururada dhalinyarada ah ee ka dhisan magaalada jowhar sida ururka dhalinyarada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa jira urur dhalinyaro oo la yiraahdo ururka dhalinyarada horumarinta ee dhalinyarada iyo ururo kale oo magaalada ka dhisan ayagu kaalintoodu bal ka waran Ah, runtii abaal weyn iyo mahadnaq weyn baan halkan un uga dirayaa janis ayayna ii ahayd runtii sida aad ka dhawaajisay magaaladan waxaa ka aasaasan ururo dhalinyaro oo si volonteer ah ugu adeega bulshadooda Eh, waxa ay ka qayb qaateen door weyn ayayna ka ciyaareen xafladii aad aragteen muuqaalkeeda iyo sawiradii laga gudbiyey iyaga ayaana hadba soo dhoweynta iyo eh, martida in si wacan loo soo dhoweeyo in la maamuuso ayay door weyn ka ciyaareen waxaan leeyahay bulsho waxa ay ku horumartaa midnimo iyo wadajir iyo in laga shaqeeyo dowladnimada dhalinyarada waxaan leeyahay maanta wixii aad beerataan ayaad guran doontaan maalinta berri ah wanaaggiinna iyo waxtarkiinnuna waa idin ogsoon tahay madaxtooyada dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay dadaalkiinna halkaa kasii wada wadajira dhammaantiin ugu dambeyn adiga oo fursadani een, ka faa'iidaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada kana ambaqaadaya horumarka haatan la sameeyey maxaad is leedahay haddii aad dhalinyarada ugu baaqdo wax badan ay ka bedeli kartaa in dadka iyo deegaankaba waa mahadsan tahay dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hirshabeelle magaaladan aan ku sugannahay ee jowhar waxaan runtii ugu baaqayaa kuna bogaadinayaa sida wacan ay dowladda u garab taagan yihiin ugana shaqaynayaan si ay waxyaabaha inoo harsan u qurux badnaadaan dhallinyaradeennu waxaan ugu baaqayaa inay laba jibaaraan howlaha hortabinta leh ee u hayaan dowladda hirshabeelle maalin baan abaalkooda gudi doonaa runtii dhowaan cabdifataaxow waxaa la filayaa in garoomada garoonka kubadda cagta ee shongole stadium ee magaalada jowhar xa- la dhagax dhigo waxaa magaalada ku sugan madaxweynihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wafuud ka socotay xiriirka kubadda cagta oo magaaladan jowhar u yimaaday qiimeynta iyo dhagax dhiga dhismaha garoonka oo si casri ah loo dhisi doono welibana wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaruhu waxa ay horey usoo gudbisay nashqada guud ee garoonka waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid ah horumarada dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hirshabeelle ay gaari doonaan Ee, waxaana rajeynayaa in laga faa'iideysto sarena loo qaado xirfadda ciyaareed sideedana isboortigu waa isdhexgalka bulshada door weyn ayuu ka qaataa sugidda ammaanka iyo ka shaqaynta horumarada dhallinyaradeennu waxaan leeyahay maalinba meel baan taagannahay wakhtigiinnii ayaana la jooga markan oo aad si toosa dowladdiinna garabka uga istaagi lahaydeen waa mahadsantihiin
waxa uu ahaa mahad axmed cali sow oo qayb ka ahaa barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani barnaamijka waxaynu diiradda saareyna kaalinta horumarineed ee dib u soo celinta bilicda iyo dabaaldega sanad guurada sideedaad ee maamulka hirshabelle xilligii la aas-aasay soo saaraha barnaamijka waxa uu ahaa anigoo cabdifatax axmed ah wuxuu idinkaga imaanayay radioga isnaa muqadiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahertis toddobaadyada xiga intaynugu kulmi doonno barnaamijkani mid la mid isma dhaafno salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Thank you.